bismi illaahi raxmaani iraxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu akhyaarteenna dhagaysanaysay kusoo dhowaada warka duhurnimo ee raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waa maalinimo isniina taariikhduna ay ku beegan tahay shanta bisha sagaalaad labada kun lix iyo tobanka qodobada hadduu eebba raalli ka noqdo warkayaga duhur aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqonaya shirka madasha hogaamiyaasha qaran oo ay ku midaysan yihiin hoggaanka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada dalka ka jira ayaa lagu wadaa saacadaha soo socda magaalada muqdisho inuu uga furmo ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharmaarke ayaa ku dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan xilka madaxtinimo ee dalka kadib shari jaraa'id uu ku qabtay magaalada caasimadda ee muqdisho wasiirka waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda soomaaliya oo ku sugan dalka suudaan ayaa halkaas kulamo kala duwan kula leh mas-uuliyiinta waddankaas oo uu kala hadlayo xoojinta deeqaha waxbarasho ee dalkeenna la siiyo qaramada midoobay ayaa soo dhoweysay sharciga axsaabta siyaasadeed ee dalka ee uu madaxweynaha soomaaliya qaranka ku doogay maamulka gobolka banaadir iyo ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa soo bandhigay labaatan ruux oo lagu soo qabtay isticmaalka iyo samaynta warqadaha canshuuraha dowladda hoose ee xamar ay isticmaasho oo been abuura taliska ciidanka ilaalada waddooyinka ee taraafiko ayaa maanta lagu wareejiyey qalab la xidhiidha horumarinta howlahooda shaqo iyadoo taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed uu ka hadlay muhiimadda dalka ay u leeyihiin ciidanka ilaalada nabadgelyada waddooyinka deeq raashin ah ayaa la gaarsiiyey carruurta ku jirta xarunta lagu xanaaneeyo carruurta derbijiirta oo maamada madaxweynaha dalka ay ka hirgelisay degmada cabdicasiis gobolka banaadir oo deeqdaas uu ka timid safaaradda imaaraadka ee soomaaliya safiirka soomaaliya ee dalka maraykanka ayaa ka qayb galay kulan looga hadlay horumarinta iyo wacyigelinta iyo weliba barnaamijka sinnaanta safiirka dowladda soomaaliya ee u fadhiya dalka masar ayaa iyana kulan lagu soo dhoweynayay waxaa lagu qabtay magaalada qaahira ee waddanka masar iyadoo ay ka qayb galeen kulankaas jaaliyadda soomaaliyeed ee waddankaas ku dhaqan iyo weliba fanaaniin caanka ah waddanka soomaaliya koonfurta suudaan iyana waxay ogolaatay in ciidamo nabad ilaalin ah la geeyo waddankaas intaasi waxay ahayeen qodobada ugu doorkaroon warkayaga duurnimo markanna u diyaargarooba qodobadaas oo faahfaahsan oo aan idiin aqriyo anigoo mustafa xuseen cabdulle
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda f m k dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aalada satelliteka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa redio muqdisho ka dheeho boggeena redio muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka redio muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
markanna warkii aan gudagalno dhegaystayaal shirka madasha hogaamiyaasha qaran oo ay ku midaysan yihiin hoggaanka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada dalka ka jira ayaa lagu wadaa saacadaha soo socda in magaalada caasimadda ee muqdisho uu ka furmo shirka madasha qaran ee dowladda federaalka iyo dowladda goboleedyada ayaa waxaa looga hadlayaa arrimo la xiriira horumarinta iyo weliba doorashooyinka dalka ka dhacaya ee dhowaan la filayo inay ka dhacaan sida ay xaqiijisay madaxtooyada soomaaliya afhayeenka madaxweynaha soomaaliya mudane daa-uud aweys ayaa u sheegay warbaahinta in hadda ay socoto qabanqaabada shirka oo siduu qorshuhu u yahay furmaya gelinka dambe ee maanta waxa uu sheegay afhayeenka in madaxda maamul goboleedyada dalka qaarkood ay soo gaareen magaalada muqdisho halka qaarka kaleetana la filayo in goordhow ay yimaadaan muqdisho si shirka ay uga qayb galaan shirka maanta ka furmaya magaalada muqdisho ayaa looga hadlayaa qodobo muhiima oo ku saabsan arrimaha doorashooyinka dalka ka dhacaya mas-uuliyiinta waddanka ugu saraysana waxa ay ka hadleen muhiim sida ay u tahay in dadka soomaaliyeed ay taageeraan hanaanka doorashooyinka iyo xaqiijinta amniga dalka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo goorsii horeysay ka hadlayay arrimaha la xiriira doorashooyinka iyo ammaanka ayaa waxa uu ka hadlay in dadka soomaaliyeed ay ka shaqeeyaan xasiloolinta iyo weliba inuu meel maro hanaanka doorashooyinka ee dalka ka dhacaya muddo muddo haatan laga joogdo sanado badan oo burbur waddanka uu ku jiray doorashada ka dhacaysa magaalada muqdishona ay tahay iyo guud ahaan gobollada dalka soomaaliya mid taariikhi ah haddaba wararkeenna iyo barnaamijyadeena soo socda ayaad ku maqli doontaan shirkaas la xiriira hogaamiyaasha wada wadasha qaran iyo weliba qodobada looga hadlayo hase yeeshee markana ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharmaarke ayaa ku dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan xilka madaxtinimo ee dalka kadib shir jaraa-id uu ku qabtay magaalada muqdisho waxaana shirkaas jaraa-id nooga qayb galay wariyaheena nasre bashiir cali warbixintan ayaena ka diyaarisay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharmaake oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa shaaciyey inuu yahay musharax u taagan qabashada xilka madaxweynenimo soomaaliya sanadkan laba kun lix iyo tobanka haddii uu ku guulaystana waxa uu sheegay inuu hoggaankiisa saldhig u noqon doono dejinta xasilooni siyaasadeed ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaake ayaa tilmaamay haddii uu ku guulaysto hoggaanka dalka uu gaarsiin doono doorasho qof iyo cod ah iyo horumarinta himilooyinka horumarineed ee uu higsanayo dalkeennu waxaan rabaa maanta inaan runtii caddeeyo inaan musharax u ahay kursiga madaxweynenimo ee labada kun iyo lix iyo tobanka ka dhacay doorashada hadda ka dhacay doonta dalka afarta sano ee soo socota dalkan wuxuu u baahan yahay runtii in la dhammaystiro waxyaabaha hadda qabyada ah ama dastuur ha ahaadaan ama amni ha ahaadaan ama arrimaha kaleeto ee xagga bulshada iyo dhaqaalaha si dalkankan uu mar u noqdo dal ummadda adduunka oo dhan ay danayso inay maal gashato timaado horumar taabagal ahna u gaadho sideeda waxay ila tahay in khibradda looga baahan yahay maanta in dalka lagu gaarsiiyo hal qof hal cod iyo hoggaanka loo baahan yahay in dalkankan amni looga kaaftoomo ciidamada sheeye iyo lagu gaarsiiyo runtii dhaqaale iyo horumar dalka kan dhalinyaradiisa ay ka dhex adkaan sanqolkooda inaa intaba leeyahay waqti badan hadda aan kusoo jeeda siyaasada soomaaliyeed taasna runtii aan isleeyahay maanta waxay ka dambeeya dilayaad hoggaanka dalka ee kursi madaxnimo inaan ummaddaa soomaaliya isku nahayn karo isku daaweyn karno insha allah aan gaarsiin karnana hadafka loogu talagalay ee ah doorasho hal qofalacda mudane cumar cabdirashiid cali sharmaake ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ayaa sheegay labadii mar uu ra-iisul wasaaraha ka noqday soomaaliya inuu dalka ka saaray caqabado jiray oo aada u adag dalka kan labadii mar aan soo maray marna waad ogeedeen wakti t f g iyo waxay ahayd maxkamadii islaamiga ahaa ee heshiiyeed ma sahlaneen in laba qolo oo aan dagaal ku kala adkaan in inta xukuumadda wadaagaan runtii dalka kan ay gaarsiiyaan siyaasad meeshii loogu talagalay haddaysa gaar laga laga qaadi kara ay gaaraan waqti aad u adagu ahaa waxaan filayaa halkaas sano iyo marka ama labadii sano hore ee aan ahaa wasaarahana runtii inaan labadaas qolo maanta aan mideeyey mataaneeyey dalkana runtii aan ka soo saaray xilad adag haddana sidoo kaleeto laba xukuumadood ayaa iga horreysay wax badan oo laga gaabiyo innaga markaan imaanay maalintaan imaanay waxaa gacanta nooloo geliyey yacni wax laga gaabiyey iyo wax eed ka imaanayso saas oo ay tahay waxaan ka tallaabsanay arrimo badan oo siyaasadeed maadaama hal qof hal cod aan la gaari karin u baahnaa dalka kan in wadan oqol laga keeno qaylooyin badan waa dhaceen waxaan ku dadaalnay qaylooyinkaas dhanaan xasilino maanta meesha ay taagan yihiin wax kastaa la sheego runtii waa meel ummadda soomaaliyeed ay ka ambaqaadi karto dalkana ka hagaag nasr bashiir cali warbaahinta qaranka muqdisho
mahadsanid nasra wasiirka waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka soomaaliya oo ku sugan dalka suudaan ayaa halkaas kulamo kula duwan kula leh mas-uuliyiinta waddankaas uu kala hadlayo xoojinta deeqaha waxbarasho ee dalkeenna hooyo ay siisay dowladda suudaan sida faahfaahinta warkan uu nagu soo diray wariyaha warbaahinta qaranka ee waddanka masar waa waddanka suudaan cabbaas maxamed nuur
wafdigani oo warkacayay wasiirka waxbarashada dowladda soomaaliya doctor cabdiqaadir cabdi caashis oo la gaaray magaalada khartuum ee xarunta dalka suudaan ayaa waxaa garoonka caalamiga ee khartuum kusoo dhoweeyey diblomaasiyiinta safaaradda soomaaliyeed ee dalka suudaan hogaaminayana uu qaybsanaha hiddaha iyo tacliinta sare ee safaaradda soomaaliya ee dalka suudaan doctor cabdiqaadir guulane wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada dowladda suudaan guddoomiyaha jaamacadda caalamiga ee afrika doctor cabdiqaadir guulane oo la hadlayay warbaahinta qaranka ayaa sheegay inuu aada ugu faraxsan yahay soo dhoweynta wafdiga wasiirka ayna joogi doonaan maalmo kooban si loo adkeeyo xiriirka wasaaradda waxbarashada dowladda suudaan iyo soomaaliya ayuu yidhi uu qaybsanaha hidaha iyo tacliinta sare ee safaaradda soomaaliya ee dalka suudaan doctor guulane dhanka kale wasiirka wasaaradda waxbarashada ayaa ka mahadceliyey sida wacan ee loo soo dhoweeyey waxa uuna tibaaxay inay u yimaadeen suudaan adkeynta iyo wada shaqaynta rasmiga ah ee dhexmari doonta labada wasaaradood waa tan suudaan iyo tan soomaaliya ee dhanka waxbarashada mar uu la hadlayay warbaahinta qaranka badnaasinta runta waa ku farxay in sn t v joogto khardoomi waxaan halkan u nimid inaanu ka shaqeyno sii wadida iyo hagaajinta calaaqaadka ee waxbarashada iyo si guud tan labada dal walaalaha oo saaxiibka ah oo jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo jamhuuriyadda suudaan inaanu ka shaqeyno haddii aan leegno in la ziyaadiyo waxwadaqabsiga dhinac walba ah oo dhanka tacliinta sare iyo tacliinta waxbarashada iyo barbaarinta labada ah iyo thaqaafadaba wixii aan ka gaaro inaan cusboonaysiino wanaajinana runtii oo waxyaalo badan ku kabno itifaaqiyaad ama heshiisyo horey jiray oo dhinacaasa dhinacyadaasa waxaan aada iyo aada uga mahadnaqayaa wasiir dowlaha iyo wasaaradda tacliinta sare oo wakti aada u dambeeya nagu sugay maqaarka iyo qaybsanaha iyaga waxbarasho cultureka
maanta ayaa lagu wadaa wasiirka wasaaradda waxbarashada soomaaliya doctor cabdiqaadir cabdi xaashi inuu la kulmo dhiggiisa dalka suudaan si uu ugala hadlo xiriirka wada shaqeyneed ee ka dhexeyn doona labada wasaaradood iyo adkeynta xiriirkaasi cabaas maxamed nuur warbaahinta qaranka caasimadda saddex geesoodka ee khartuum suudaan wafdigani
mahadsanid cabaas iyadoo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya uu shalay saxiixay sharciga qaran ee axsaabta siyaasadda dalka ayaa waxaa soo dhoweeyey qaramada midoobay wakiilka uqaawaa wakiilka soomaaliya ee qaramada midoobay ayaa soo dhoweeyey sharcigaas iyo weliba muhiimadda uu u leeyahay sida faahfaahinta warkan uu ku ambaqaadayo waryaheena axmed cumar muunye wakiilka gaarka ee qaramada midoobey ee arrimaha soomaaliya danjire michael kittin ayaa ka hadlay sharciga madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud uu shalay ku saxiixay magaalada muqdisho sharcigan uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud uu saxiixay ayaa ahaa sharciga axsaabta siyaasadda dalka waxaana uu sheegay danjire michael kittin in sharcigan uu ka mid yahay sharciyada ugu muhiimsan ee dalka soomaaliya ka jira qoraalkan ka soo baxay xafiiska wakiilka gaarka ee qaramada midoobey ee arrimaha soomaaliya danjire michael kittin ayaa lagu yidhi waa war ay ku farxaan soomaalida waxaan ugu hambalyaynayaa dawladda iyo shacabka in ay yihiin kuwo mar walba isku xidhan waxaan si gaara aan u ammaanayaa madaxweynaha soomaaliya oo sharcigaasi saxiixay ayaa lagu yidhi warkaas qoraalka ee ka soo baxay danjiro michael kitchen lixdii bishii juun ee sanadkan labada kun lix iyo tobanka ayay ahayd markii xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya ay ansixiyeen sharciga axsaabta siyaasadda dalka iyadoo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud uu shalay gelinkii dambe uu qalinka ku duugay sharciga axsaabta siyaasadda dalka
iyana waxaa xisbiyada dalka ay soo dhoweeyeen saxiixitaanka madaxweynaha jamhuuriyadda dalka mudane xasan sheekh maxamuud uu saxiixay sharciga axsaabta dalka iyagoo tilmaamay guul iyo horumar la gaaray inuu yahay sharcigaas iyadoo sidoo kaleetana marxalado kala duwan uu soo maray sharcigan ayaa waxaa soo dhoweeyey guddoomiyaha xisbiga kulan oo ka mid ah axsaabta siyaasadeed ee waddanka ka jira mudane cabduqaadir barnaamij oo goorsii horeysay qadka telefoonka aan kula xiriira ayaan waxaan hordhigay axsaabta siyaasadda sharcigiisa iyo weliba muhiimadda dalkan uu u leeyahay
xisbiga kulan iyo xisbiyada kale ee soomaaliyeed shalay waxay ka qayb galeen xafladii saxiixitaanka xeerka xisbiyada siyaasadeed xeerkaasoo runtii muddo dheer laga shaqeeyey xisbiyada soomaaliyeed isla shalayba waxay u mahadceliyeen madaxweynaha in uu saxiixay waxay kalooy u mahadceliyeen dhammaan intii kasoo qayb qaadatay xeerkaas inuu noqdo mid hirgala oo ugu horeyso guddigii xildhibaan cabdirasaaq jurile uu ka ahaa guddoomiyaha ee soo diyaariyey iyo guddigii arrimaha gudaha oo isaguna ahaa lafdhabar u noqday in baarlamaanka uu ka gudbo intii kasoo shaqaysay xisbiyadii soomaaliyeed ee waktiga geliyey sidii xeerkaas uu noqon lahaa mid hufan waxaan xisbiyadu ay u ahayd shalay maalin ciid ah oo dimuquraadiyadda iyo horumarka loo gaaray tallaabooyin waaweyn loo qaaday waxay ahayd maalin ka saaraysay laba cahdi cahdigii four pointy five inuu soo dhammaanayo oo cahdi cusub oo xisbiyo iyo tartan la gelayo marka sidaas ayay noo ahayd dhinaca kale madaxweynuhuna waa tilmaamay annagana horey waa u sheegnay waraysyadii xalay aanu warfaafinta siinaynana waa ku sheegnay xeerkan waa bilow waxaa ku jiray waxyaabo badan oo oo dhaliilo ah ayuu weli leeyahay laakiin haddana waxa guul ah in ugu dambayn baarlamaankii soomaaliyana uu ansixiyey madaxweynihii soomaaliyana uu qalinka ku duugay oo faafintii rasmigaa uu kusoo baxay haddii bicdmane usbuucyada soo socdo guddiga doorashooyinka qaranka oo asagu sida ku cad xeerkaas iyo xeerka guddigaba in arrinta diiwaangelinta xisbiyada marka xisbiyadu waxay aadi doonaan iyagoo ku dhaqmaya sharcigaas
kaasina waxa uu ahaa guddoomiyaha xisbiga kulan cabduqaadir barnaamij oo qadka telefoonka iigu warramayey markana maamulka gobolka banaadir iyo ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa soo bandhigay labaatan ruux oo lagu soo qabtay isticmaalka iyo samaynta warqadaha canshuuraha dowladda hoose ee xamar ee isticmaasho oo been abuura wariyaha arrimaha la xiriira gobolka nooga soo warramay nuur siciid taaliil ayaa halkaas kasii ambaqaadaya aliga degmada xamarweyne ayaa lagu soo bandhigay labaatan ruux oo ay ciidamada booliiska gobolka banaadir kusoo qabteen dad la sheegay in si shiraadara ay u isticmaalayeen warqadaha canshuuraha dowladda hoose xamar oo been abuura waxaana goobta lagu soo bandhigayay eedaysanayaasha goobjoog ka ahaa maamulka gobolka banaadir iyo saraakiil gudoomiye ku-xigeenka koowaad ahna ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda ee gobolka banaadir ismaaciil macal cabdi guure ayaa warbaahinta usoo bandhigay warqadaha been abuurka ah
sida boonada dowladda hoose waaye magacii dowladda hoosaa ku qoran nambarkiia ku qoran dadka ay jaraayeen bajaajleydana way ka qaadanayeen dadka meesha jooga qaar badanna ayagoo ogay ka qaateen inay lacag yar ay ka siinayeen oo kaya ka jaban lacagta dowladda hoose qaarkana waa qaarkii soo sameeyey oo ku bixinayay nin ka mida waa ninka lagu qabtay iyadoo soddon ka badan hayo oo ay caddahay waxba lagu qorin ninka kalena nin kaloo la yidhaha ma hadne waa ninka usuu sameeyey siduu sheegayo oo leeyahay asagaa ii keena iisoo dhiibay mahad wuxuu u shaqeeyaa madbacad la yidhahda ummad ummadda madbacaddaas iyadana dabcan haddiiba mahad uu meesha ka shaqaynayo isaguna soo sameeyey dembiga waxbay ku leedaha baaritaana ku socda dembiilo waa ma dhehina laakiin iyadana waa mutaham baaritaanka iyadana dhinaceeda la gelinayaa dhammaan dadkan meeshan ku hayno iyo in ka badan oo canshuuradda dawladda dhacaya waxaa dembiga ugu weyn qofka inuu canshuur dawladda bixi waayo waa dembiile waxaa ka sii dembiilaysan canshuurta dawladda qofka dhacayo ee isagu u samaysta boono aanan jirin falsa dawladda hoose boonada ay samayso waxaa laga diiwaan geliyaa intaysan dawladdu dawladda hoose isticmaalin xafiiska xisaabiyaha guud ee dawladda ee dawladda federaalka markii diiwaan geliyo oo loo timareeyo nambarkaas ayadoo haysato ayaa dawladda hoose qaadataa ciidamada sijilada ee canshuuraha soo aruuriya iyaga boonadaasi ku shaqeeyaan nambarka boonadaas lagu shaqaynaana dawladda hoosena u yeelaa
dhan kale guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee maamulka gobolka banaadir ayaa dhallinyarada ubaxa caasimada kala qayb galay dhirbeeridda waddada makaal mukarama ee magaalada muqdisho guddoomiyaha ubaxa caasimada maxamed xuseen xasan lafoole ayaa sheegay in magaalada muqdisho iyo magaalooyin kale ee dalka ay u qorsheeyeen in ay ku beeraan dhir aada u tiro badan september ololahaasaan ugu talagalnay inaan ku beerno soomaaliya gaar ahaan madaxyada maamul goboleedyada iyo magaalada muqdisho ilaa iyo dhir gaaraysa ilaa hal milyan oo geed maadaama ololahaas aan aan ku baaqnay waxaa maanta si sharaf leh noogu yimid guddoomiye ku-xigeenka gobolka banaadir oo nagala soo qayb qaatay ololihii gudoomiye kusoo dhawow ololaha cusub oo aan bilaabnay ee hal milyan oo geed aan rabnay inaan waddankeenna aan aan ku dhirayno insha allah ololahaas iyo kuwo kalena waa sii wadi doonaa insha allah gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda ee gobolka banaadir ismaaciil macali cabdi guure waxa uu dhankiisa sheegay in dhirta oo lagu beero magaalada ay kaalin ka qaadanayso bilic soo celinta caasimadda caasimadda iyo gobollada soomaaliya oo dhanna ay tagaan ay ka beeraan waa arrin kutaysho mudan dhallinyarada soomaaliyeed oo dhanna waa ugu baaqayaa inay garab siyaasi gaar ahaan kuwa caasimadda ku nool anigana maanta waxaan ku faraxsanay inaan ka qayb noqdo oo geedkeen geedkii ugu soo aadaa aan anigana waa taariikh fiican nuur siciid talesin t v magaalada xamar
taliska ciidanka ilaalada wadooyinka ee taraafika ayaa maanta lagu wareejiyey qalab la xiriira horumarinta howlahooda shaqo iyadoo sidoo kaleetana howlgallo ay ka sameeyeen isgoysyada magaalada muqdisho ciidamadaas sida faahfaahinta warkan uu ku eegayo waryaheena muuse cismaan cabtow taliska ciidanka ilaalada wadooyinka ee taraafika ayaa soo bandhigay qalab loogu talagalay in ay adeegsadaan ciidanka ilaalada wadooyinka ee taraafiko kaasi uu soo gaarsiiyey taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed iyagoo dhanka kalena ka sameeyey howlgallo ay ku adkeynayaan shaqada ciidanka ilaalada wadooyinka qaybo ka mid ah isgoysyada magaalada muqdisho ciidanka ilaalada wadooyinka taraafika uu horkacayey taliyaha ciidanka ilaalada wadooyinka ee taraafika iyo saraakiil ayaa waxa ay ka sameeyeen howlo lagu adkeynayo dhowrista shuruucda marista wadooyinka qaybo ka mid ah isgoysyada magaalada muqdisho taliyaha qaybta ilaalada nabadgelyada wadooyinka ee taraafiko cali maxamed cali cali shariif oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey qalabka ay soo bandhigeen iyo kormeerka ay ka sameeyeen qaybo ka mid ah wadooyinka magaalada muqdisho
kormeerkan maanta samaynaynay waxaa hadafka koobaad ahay ciidankoo wada jira in shaqada la tuso iyo qaabka loo shaqaynayo oon annagu la soconno waxaa kaloo ahay in dadweynaha iyo dawladduba ay ogaadaan dharka aan haysanno iyo lebiska aan ku shaqaynayno inay arkaan oon hadhow lagu qaldamin oo oo dadka oo la fahmo shicibka iyo dawladdaba dharkan oo taliyaha booliiska uu turkiga nooga keenay oo uu noo soo geday jeebkiisa ka soo geday saasay ahayd ujeeddada aan dhoolatuska u samaynay
meeqa meelaa la soo maray maanta waxaa la soo maray waxaa la soo maray jubbo waxaa la maray hooyooyinka waxaa la maray saydka debka shaqaalaha taleex kilomitr four soobe baraandir tribuunka intaasoo dhan waa la soo maray taliska ciidanka ilaalada wadooyinka ee taraafika ayaa wado howlo lagu dardargelinayo shaqada ciidanka ilaalada wadooyinka ee taraafiko ay ka wadaan caasimadda magaalada muqdisho si loo yareeyo dhibaatooyinka ka dhasha ee shilalka ka dhaca magaalada muqdisho
mahadsaneed muuse cismaan abtow deeq raashin ayaa la gaarsiiyey carruurta ku jirta xarunta lagu xanaaneeyo carruurta derbijiifka oo maamada madaxweynaha dalka ay ka hirgelisay degmada cabdicasiis ee gobolka banaadir taas oo ka timid safaaradda imaaraadka ee soomaaliya sida faahfaahinta warkan uu ku sii ambaqaadayo maxamed cali axmed ruuraay toddobaad un iyadoo ay ka dhiman tahay ciidda carafo ayaa kaalmo ka timid safaaradda imaaraadka ee soomaaliya waxaa la gaarsiiyey xarunta daryeelka carruurta derbijiifka maama sahra foundation ee degmada cabdicasiis oo ay hirgelisay marwada madaxweynaha sahra cumar xasan deeqdan oo loo soo wakiishay guddoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir iyo faadumo sheekh daahir garayo oo ka mid ah howlwadeennada baarlamaanka ayaa ka kooban noocyada kala duwan ee cuntada guddoomiyaha haweenka gobolka jawaahir baarqab iyo faadumo garayo ayaa kaga mahad celiyey imaaraadka gargaarkan bini'aadinimo alaabtan oo nuga soo qaadnay imaaraadka baanu guddoonsiinaynaa walaashan xaliimo marka waxaan leenahay qof waloo soomaali ah inuu ku daydo oo ilmaha ilmaha masaakiinta ah oo walaalaheenna waa mustaqbalkii waddanka madaxweyneha ku jira wasiir baa ku jira xildhibaan baa ku jira brofesor baa ku jira waa wax walbaa iskugu jira baahida carruurtan hal qof laguma hadlayn karo mas-uul qaasa iskama leh qabiil ma aha waa ilmo soomaaliyeed waxaan isleeyahay waa mustaqbalka dalka soomaaliya mid dhow iyo mid dheerba way isugu jiraan waxaan aaminsanahay intan waxay ahaayeen kuwo daleesha dhaxanta iyo qabowga duruufaha adag ee dagaalladu ay sababeen ayay ku waayeen mustaqbal waxbarasho horumar inay helaan inay jiiftaan derbiyada xaliima cabdulle cali oo ku hadlaysay magaca marwe sahre cumar xasan sidoo kalena ah maamulaha xarunta carruurta derbijiifka ayaa codsatay in laga wada qayb qaato daryeelka carruurtan waxaan leeyahay soomaaliya ha fiiriso ilmaha ku dhibaataysan dariiqyada waxaan kaloon rabaa qof allaala qofkii arka canug miskiin oo dariiqaas koolla ku dhuuqaayo xeraan loo sameeyey marwada madaxweynaha sahre cumar xasan ay u samaysay waxaan idinka baryaynaa inaad noo keentaan iyadaa kafaalo qaaday iyadaa wax kasta diyaar ula ah qof bini'aadan oo ku caawisa ma leh markii dadka qaarkiis laga reebo waxaan u mahad celinaynaa qayb ka mida dadkana taageera oo wax naga caawiyaan cabdiqafaar cabdinuur oo ay da'diisu tahay laba iyo toban sano waxa uu ii sheegay in muddo hal sano oo uu ku jiray halkan ay wax badan iska bedeleen xaaladiisa markii ugu hore anuu jidkii ooldaayo dhacantii aas waxba aan haysanin oo leecabaay balwada isticmaalay salaadna ka fikiri jirin marna ma igu soo dhicin mustaqbal yeesho wax ku fikir heer inaa gaartid ku fikir wax baro iguma soo dhici jirin marka intii maadaco ku fikiraa inaa heer gaaro mustaqbal yeeshto oo nin fiican aan aqdo oo wax aan barto aa ku fikiraa markii hore maku fikirin maku fikirin salaad inaad kuma fikirin aad salaadeeda waqtigayga ma tago qur-aankayga waa bartaan soonkaad rashiidhafa intaa ku soonna hal halna igama fakanin
xaruntan lagu daryeelo carruurta derbijiifka ah oo ay hirgelisay marwada madaxweynaha sahre cumar xasan bishii agosto ee sanadkii labadii kun iyo shan iyo tobankii ayaa wax badan ka beddeshay noloshii ay ku sugnaayeen carruurtaasi hal sano ka hor
mahadsanid ruuray safiirka soomaaliya ee dalka maraykanka ayaa ka qayb galay kulan looga hadlayay sinaanta aadanaha iyo wacyigelinta bulshada siday kusoo koobaysa wariyaha warbaahinta qaranka ee waddanka maraykanka deeqa yuusuf shire deeqasoona kulankan oo ay soo abaabuleen ururka soomaali siman oo ah urur ololeeya arrimaha bulshada kana dhacay gobolka virginia ee dalkan maraykanka ayaa waxaa kasoo qayb galay qeybaha bulshada siyaasiyiin iyo safiirka dowladda soomaaliya u fadhiya dalkan axmed ciise cawad ahmiyadda kulankan ayaa diradda lagu saaray in bulshada laga wacyigeliyo sidii bulshada looga ciribtiri lahaa arrimaha kala sarreynta qursiga iyo liididda oo qeybo ka mid ah bulshada soomaaliyeed lagu hayo dadka ka hadlay xafladan oo u badnaa dad wax ka dhiga jaamacadaha kala gedisan iyo kuliyadaha dalkan maraykanka ayaa waxaa intooda badan ahaayeen dad khibrad u leh kala sarreynta bulshada dhibaatada ay u keeni karto bulsho walba waxayna xafladii u dhacday sida tan justice darrada ama minority ayaa jira ama dad la quursaday ayaa jira inta ayaa jira annaka ulajeedadayna ma aha inaan dadkii u hadlayno ulajeedada waxay tahay in fact samaynta arintaasit ogolaashada arintaasit waxaa waaye exactly waxa soomaalida oo dhan u roon waay it's a national issue ma aha wax minority problemka waa problem oo annaka oo dhan na haysta waay macnihi dadka oo oo supposedly minority ah dadka oo la yidhi minority ayaa tihiin waxaan ka codsanaynaa siduu doctor rashiid oo sheegay inay istaagaan inay kacaan inay u sheegaan dadka dhahaan maya
ali siman waxa ay jeceshahay inay maaragtay dadka wacyigeliso oo ay maaragtay ka hadasho cadaaladda iyo sinaanta inay soomaalidoo dhan wada siman yihiin meel kastoo ay joogaan aanay aanay ka soo horjeedo sinaan la-aanta soo jirtay laba boqol oo sannadood haddaanay ka badnaynba soomaali siman ay halkaan ka muujiyeenna waxaa weeye sida keliya oo soomaaliya ku wanaagsanaan karto gaaladaa waxay yidhaahdaan in the perfection of the union in maraykanka oo dhami wanaagiisu wuxuu ku jiri karaa in dadkoo dhammi ay ay ay xaqooda helaan innaga soomaalida wanaaggeennu wuxuu ku jiraa soomaalinimadeennu dhammaystirmi kartaa haddii aynu innagoo dhammi aynu aynu aynu aynu oggolaanno dhabta jirta xaqiiqada jirta oo ah inaynu kulligeen isku mid nahay oo kulligeen walaalo nahay sidaa daraaddeedna aynu ka gudubno hadday inkastoo trendigu uu tilmaamayo sooner or later inay iska dhiman doonto faquuqidii jirtay oo dhaqanka dambeeya ku salaysnayd inaynu soo dedejino inaynu inagoo dhami qayb ka qaadanno
halka aad nagala socotaan waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya warkuna waa warka duhurnimo markana akhbaaraadka caalamka madaxweynaha koonfurta suudaan salva kiir ayaa oggolaaday in dalkiisa la geeyo afar kun oo ciidan nabad ilaalin ah oo horey oo hore uu u diiday kuwaas oo kala dhexgelaya maleeshiyaadka dagaalka u dhexeeya ee waddankaas ciidamada ayaa waxaa horey u ansixiyeen in koonfurta suudaan la geeyo golaha ammaanka ee qaramada midoobay ciidamo ka socda kadib markii halkaa dib ugu soo cusboonaadeen dagaala beeleedyadii u dhexeeyey madaxweyne salva kiir iyo ku-xigeenkiisa caasimadda koonfurta suudaan ee jubba ayaa maalmihii u dambeeyey waxaa dib uga bilowday dagaal ay dad badan ku barakaceen khasaaro badan geystay kuwaas oo ay ku dhinteen in ka badan saddex boqol oo qofood warkii oo aad nagala socoteen raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya intaas ayuu inooga egyahay cidda warkeenna ay uu dhaafo waxay mar kale isagoo maqal qoraal iyo sawirba wata ay dib uga daalacan karaan beejka internetka aynu ku leenahay oo ah raadiyo muqdisho dotnet idinkuna waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga